wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland ayaa kismaayo ka daafurtay barnaamij lagu horumarinayo haweenka soomaaliyeed si gaar ah kuwa jubbaland daafurka barnaamijkan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka jubbaland iyo qaar ka mid ah haweenka magaalada kismaayo marwa batuula sheekh axmed guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa ugu horey ka hadashay barnaamijkan daafurkiisa waxaa ila socda gabdho halgamayaal ah waxaa ila socda gabdho qarannimada soomaaliyeed door weyn ka soo qaata inay dib u soo noqoto waxaan jeclahay marka in guddoomiye ku-xigeenku ay laba eray tiraahdo guddoomiyaha kormeerku ay laba eray tiraahdo agaasimaha dowlad goboleedyada iyo gobollada dalka iyo degmooyinkana ay laba idin dhahdo sababtoo ah waa gabdho aada u culus waa gabdho loo soo xulay jubbaland in ay ka gudbiyaan fariimaha qaaliga ah iyo talooyinka gabdhaha soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxay noo tahay nasiib wanaag inaan wada joogno alxamdu lilah alshukru lilah almulki lilah adar cismaan ciil cabdulaahi wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland ayaa bogaadisay barnaamijkan
maanta barnaamijkan aan u fadhino oo ah barnaamijka boqol kun saddex boqol labaatan iyo saddex ee qaramada midoobay ee heshiiskan ku saabsan in haweenka soomaaliyeed la hormariyo in haweenka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhammaan hay-adaha kala duwan ee dalka ka shaqeeya
si kastaba haweenka soomaaliyeed ayaa baal dahaba kaga jiro geedi socodka horumarka dalkeena soomaaliya